إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsان إلى yوم الdيn أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii tafsiirka qur-aanka kariimkaa waa dersigeennii boqol konton iyo saddex oo nooga bilaabanaya aayadda soddon iyo labaade min suurati nuur marka intaanaan aayaddaas bilaabin waxaan wax yar raacsiinaynaa aayaddii dersigeennii ugu dambeyday ka hadlayday xijaabka gabadha muslimadda ah aayaddaas ayaan wax yar ku daraynaa oo ka mid a min shuruudi alxijaab xijaabka sharciga ah ee waxa weeyaan gabadha ilaahay amray ee la doonaya gabdhaha muslimaadka inay ku xijaabtaan ee la doonaya ragga mu'miniinta inay dumarkooda u ku xijaabaan ayaan wax yar insha allahu ka sheegaynaa xijaab iyo jalbaab labadaas ah qur-aanka ku soo aroortay xijaab iyo jalbaab labadaas ayaa ku soo aroortay marka labadooda waxay yidhahdeen culummadu laba macnay kale leeyihiin oo aayadda xijaabka iyo aayadda jalbaabka laba meelooday ka kala hadlayaan isku meel kama hadlayaan yudniina calayhinna min jalaabiibihinna aayaddaas waxay la mid tahay aayaddan waqul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha walyadribna bikhumurihinna aayaddaasay la macno tahay marka labadaas aayadood waxay ka hadlayaan gabadhu markay baxayso gurigeeda ka baxayso in ay waxa weeyaan maro jirkeeda ku daboosho aayadahaas marka sidaasay ka hadlayaan laakiin aayadda kaleetay suuratulaxzaab ee ilaah leeyahay fas'aluuhuna min waraa'i xijaab waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa xijaabin gabarh gurigeedii joogtay ka hadlaysaa gabarh gurigeedii joogta oo waxa weeyaan qof ajnabi ka ah uu doonayo inuu waxweydiiyo nin ajnabi ka ah doonayo inuu waxweydiiyo gurigeedii joogtaa waxa weeyaan wejiga iyo wejiga in isku diiraan maahane iyadoo xijaab ka sokayo waa inuu la hadla marka labada ayadoo sidaasay kale yihiinoo jalbaabkana waa maradii gabadho ay qaadanaysay markay gurigeeda ka baxayso oo jalbaabku waa midkaas xijaabkaasuna waxay tahay gabadhii iyo markii ninkii ajnabi kaa wada hadlayaan inaysan wejiga isku dirin oo markay gurigeed joogto waa in xijaab u dhexeeya xijaabkaas ama derbi ha ahaado ama jiingad ha ahaado ama mara la xidhay ha ahaado marka labadoodu isku macno kama hadlayaane laba meelood oo kala duwanay ka hadlayaan daba xijaabka sharciga ah ama jalbaabka sharciga ah ee gabadha muslimadda la doonaa inay qaadato sideed shardi uu leeyahay oo kitaabkiiyo sunnadu ay caddeeyeen maradii aan sideeddaa sharci lahaynna ma ahan xijaabkii sharciga ahaa mana ahan jalbaabkii sharciga ahaa oo gabadha la amray kan ugu horeeya waxay tahay istiicaabu jamiici badan istiicaabu jamiici lbadan gabadhu jirkoo dhan waa inay qarido ilaa mastuniya wixii lasoo reebay ma ahani oo darsigeenni hore aan ku qaadanay maxaa loola jeedaa istinaha waa wejiga iyo labada calacalood waa qowlka jumhuurta qowlka kalena uu ahaa waaba marada korkeeda marada daahirkaa weeye jirka intiisa kale gabadhu waa inay qarido haddii jirka meel kale ka muuqato ilaa mastuniya wixii lasoo reebay maahani meel kale hadday muuqato gabadhaasu ma wadato dharkii sharciga ahaa ee jalbaabka ahaa ee la amray sidaas weeye taasna waxaa tusaya qur-aankiiyo sunnada ilaa kitaabkiisa wuxuu ku yidhi walaa yubdiina ziinatahunna gabdhuhu quruxdooda yay muujin ilaa maa dahara minha marka quruxdu yay muujin waa amar ilaahay wixii lasoo istafnooday waxaan ahayn hadday jirkii ka muuqdaan waxa weyn gabadhaas amarka ilaahay ma aysan qaadan nahyigiina uma hoggaansamin oo kama reebtoomin wixii laga reebay sunnaduna waa sii caddayday oo aad bay u sii caddayday waxaana tusaya xadiidka tirmidiu soo saaray uuna saxiix yeelay min xadiidi bni cumar nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man jara thawbahu khuyalaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ninka maradiisa jiida oo maradiisa dhulka ku jiido aanqowga ay ka hoos marto ilaahi weynaa subxaana wa tacaala maalinka qiyaamaha ma fiiriyo marka markuu nabigu lafdigaas yidhi man jara mantaasa mawsuul mushtaraga ah mantu mudakarkana waa ku dhacda mu'anafkana waa ku dhacda idan sidaasayna saxaabadu u fahmeen umu salama marka waxay tidhi kayfa yasnacu nnisaau biduyuulihina fiiri cumuumkaasay fahmeen manta inay mudakar iyo mu'anafna soo geladay fahmeen markaasay tidhi kayfa yasnacu nnisaau biduyuulihinna dumarku maxay ku samaynayaan maradooda faraqooda maxay ku samaynayaan daa tiriyaan anqowgii maradii laga hoos marin markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yurkhiina shibran hal taakay hoos u ridayaan taakadana waxaa laga bilaabaa shanshada dhexbartankeeda ilaa isaaru lmu'min nisfu saaqihi ninka muuminka maradiisa ayaa shanshada dhexbartankeeda ku joogta ama kubka dhexdiisa idan marka hal taaka hoos loo ridaa markuu sidaas nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxay tidhi idan tankashifu aqdaamuhunna haddaba markaas dumarka cagahoodu waa muuqanaya saasay tiri cagaha dumarku waa muuqanayaan maxaa yaele shanshada dhexdeeda haddii hal taako laga rido waxa weyaan cagtu waa muuqane inta gomada waa un muuqane markuu sidaas ay tidhi ayaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam fa yurkhiina diraacan laa yazidna calayhi hal dhudhun ay hoos u ridayaan oo aysan wax ku darayn hal dhudhun ayay hoos u ridayaan shanshada dhexbartankeeda hal dhudhun ka bilowbal xaqiiqo waxaa mara dheer inay dhulka ku dhacayso maraa dhulka ku dhacayda in caguu muuqdaan iskaba daaye oo dhulka ku jiitamayda nabigaana sidaas yidhi sala allahu calay wasalam hal dhudhun ayay raaricinee mana ka siyaadinayaan xadiidkan haddii saxiixa imaam tirmidii sunankiisa ku wariyey taas waxay ku tusaydaa gabadha haddii cagaheedu xataa muuqdaan ma xijaabna xijaabkii sharciga ahaa waa inaysan cagaheeda muuqan gabadha marka ay ka baxayda gurigeeda shardi waxa ah oo kaleeto shardiga labaad ah allaa yakuuna ziinatan fii nafsihi marada gabadhu ay ku xijaabanaydaa waa inuusan asaga laftirkiisu ahayn maro qurux badan oo indhadarandara oo dadka soo jiidanayda sababtoo ah wixii la qarinayaaba qurux ahaa iyo gabadha yaan lagu fidnoobin hadday marka qurux kale sii saarto waxa weeyaan amarkii alle ma qaadan nahyigiina uma hoggaansamin walaa yubdiina ziinatahunna ilaah uu yidhi ilaahay waa ka reebay gabdhu inay ziinada muujiyaan yaysan quruxdooda muujin marka quruxu waa wixii la qarinayo qurux kale in lagu qariyo lama ogola ilaah wuxuu yidhi waqarna fii buyuutikunna gabdhayahu guryihiinna jooga walaa tabarajna ha ismuujinnina tabaruj aljaahiliyati luulaa sida gaaladii hore isku muujin jirtay marka gabadhu quruxdeeda inay ismuujido markay baxaydo ilaaha ka reebay nahyiyaa ku soo arooray nahyiyaa ku soo arooray qur-aanku sidaasuu caddeeyey sunnaduna sidoo kaleeto ayay u caddayday nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alaaatun laa tas'al canhum saddex qof ha weydiin macnaha waa halaagsameen waa dad halaagsamay waxba ha weydiin waa u dhammaatay kuwaas saddexdaas midka koowaad rajulun faaraqa aljamaaca wa casaa imaamahu wa maata caasiya waa nin ayadoo muslimiintu madaxweyne leeyihiin imaam leeyihiin fallaagoobay oo isagoo fallaagaa dhintay kaas waxa wey waa halaagsamay ha weydiinin kan labaad wa amatun ow cabdun abaqafa maata addoon nin ah ama gabar addoon ah oo sayidkeedii ka dhuumatay ama sayidkiisii uu ka dhuntay isagoo addoon ah markaasuu dhinto sidaas ku dhintay ha weydiinkaas waa halaagsama asaguna midda saddexaad oo halaagsanto la isweydiin waxay tahay waa imra'atun qaaba canha zawjuha gabar ninkeedii ka maqan yahay islaan ninkeedii ka maqan yahay qad kafaaha ma'uunata addunya qarashkii adduunna isagaa uga filan biilkeeduu meel saaray gurigay ku noolaa laheed uu saaray waxa weeye noloshii adduun isagaa meel u saaray fa tabarajat bacdahu markaasay kadib ismuujiday quruxdeedii ayay muujiday quruxdeedii muujiday falaa tas'al canhum saddexdaas ha weydiin waa halaagsameynay idan marka gabadhu inay quruxdeeda muujito waa halaag xadiiskaasna imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey min xadiisi fudaalata ibni cubayd shardiga saddexaad wuxuu yahay oo gabadha marada ay ku xijaabanayda looga baahan yahay an yakuuna safiiqan laa yashifu waa inuu yahay mara oo jurmi leh oo adag oo aan qafiif ahayn sababtoo ah marada kafiifkaa maqsadkii laga lahaa ma keenayso maqsadkii lalahaa waxay ahayd inay gabadha jirkeedu qarsoonto maradii hadday kafiiftoo jirku ka muuqanayo qurux unbuu usii siyaadinaa gabadhii iyo fitan maxaa yeele jirkiiyo mara yaroo xuubuu ka sokaydo waa lagu sii fidnooba jirkiiba ka sii daran maqsadkii marka la rabay oo gabadha inay quruxdeeda ay qarido ah ma laga helayo gabadha waxa weeye marka shardigaas wuxuu yahay an yakuuna safiiqan laa yashifu waa inuu yahay maro qira leh oo aan shafaaf ahayn oon jirka ka shisheeye laga arki karin taasna waxaa daliil u ah xadiidka abu hurayre imaamu muslim saxiixiisa ku soo saaray oo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam sinfaani min ahli naar lam arahumaa qad laba nuuc oo dadkan ahlu naarkaa ka mida weli ma aanan aragoo macnaha wakhtigaygaan ma joogaan wakhtigaygaan ma joogaan dibay ka imaan doonaan waa laba nuuc oo dadka ahlu naarkaa ka mid ah kan koowaad wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam rijaalun macahum siyaadun ka adnaabi lbaqar waa rag wata jeedallo oo lo saynteed aad moodo oo dadka ku garaaca oo gardarra dadka ku garaacaya waxay ku fasireen ahlucilmigu ciidamada dulmiga ku garaaca dadka oo dadka iska garaaca inta jeedallada qaata waa ahlu naar wakhtigii nabiga aan joogin oo gadaal ka yimid midda labaadna nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wanisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumilaatun ru'uusuhunna kaasnimati lbukti lmaa'ila laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam nuuca labaad oo ahlu naarkaa waxay yihiin waa nisaa'un kaasiyaat waa dumar dhar wata caariyaata oo qaqaawan dharay wataan waana qaawan yihiin marka waxaa soo gelaya maray jirkeedii oo dhan saabtay laakiin maradu maqsadkii laga lahaayo cawradaha qarime oo waa mara jilicsan jirkiiya ka muuqda waxaa soo gelaya marada jirkii qaybay saarantahay qaybna waa qaawantah marka mara waa wadata gabadhi cawradiina qaybay ka muuqataa waxaaso dhan aa soo gelaya waxaa soo gelaya marada jirka ku dhegan oo gabadhii maro waa wadata jirkii ma muuqdo laakiin xibin xibin u sawiran yahay waana noo soo socdaa waa shardiga afraade nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam gabdhahaasu jannada geli mayaan carafteeda xataa heli mayaan carafteedana meel fog ayaa jannada laga helaa riwaayad kaleto isla xadiidkaas leeya waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi ilcanuuhunna nacalada gabdhahaas nacaladu haynu ku dhacdo ilaahda fa inahunna malcuunaat maxaa yaele waa nacaloqabayaal gabdhahaas gabdhaha oo waxa weeyaan dharna wata dharkeedii haddana qaawana dharay watan waana qaawayn maradii waa kafiif jirkiiyaa ka muuqana marka amase jirkii qaybaa daboolan qaybaa muuqata nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam maa'ilaatun mumiilaat ayagu xaqa waa ka leexdeen raggana waa leexiyeen ru'uusuhunna kaasnimati lbukti lmaa'ila madaxyaalkooda hal leexalahaad moodaa markaasuu nabigu yidhi jannada heli maayaan carafteedana heli maayaan jannada geli maayaan carafteedana heli maayaan marka shardiga afraad wuxuu yahay an yakuuna faadan hayra dayiqin an yakuuna faadan waa inay tahay maradu maro waasic ah oo jirka ka fog hayra dayiqin oo aan jirka ku dheganayn maradu hadday jirka oo dhan qariso laakiin maro adagna ay tahay laakiin jirkii ku dhegantay jemisaba iska qaado soo ma jeedi laakiin jirkii ku dhegan hadda maro jemisa waa adagta goonnaba ha ka dhigato hadday rabto jirkiina waa ku dheganya markaasaa gabdhihii xibinteediiu sawiraa marka xibnaheedii oo dhan ayaa mid mid u sawiran ma garatay waxa weeyaan xijaabkii sharciga ahaa ma ahan mana noqonayo xijaabkaasu marka shardigaas waa laabudda an yakuuna faadan hayra dayiqin inuu yahay mid oo waxa weeyaan waasac oo jirka ka fog oo aan ku dheganayn taasna waxa uu daliila xadiidka usaama wuxuu yidhi usaama kasaani rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama qubdiya nabiga mara isiiyey qubdiya laydhaah kafiifa oo weliba jurmi leh mara adag oo qira leh wey maahan mara kafiif ah mimaa ahdahaa lahu dixyatlkelbi oo ka mida wixii uu soo hadiyeeyey nabiga dixyatlkelbi fakasawtuhaa imra'ati islaamtaydaan siiyey marada marada dunteeda rag iyo dumarku ma kala leh hal mara ninkuna qaadan karaahoo kamiis ka tolo kara gabadhuna jilbaab ka tolo karta dunta lama kala leh ilaa xariirta maahani xariirta unbaa dumarku qaas ku yihiin laakiin marada kaleeto ninkana haddaw qamiis kasoo tolo qaybta kalena gabadha jilbaabay ka tolo karta keliya waxay ku kala duwan yihin waa arki doonna waa qaabka loo xirto bis intaasu kala duwan laakiin marada dunteeda lama kala le nabigu isagu siiyey inuu xirtuu raba isna islaamtuu siista islaamtiya qaadatay islaamtii ayaa qaadatay marka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi uu yidhi maa laka lam talbas ilqubdiya oo maxaa kugu dhacay maradii aan ku siiyey ma xihanayn markaasaan idhi kasawtua imra'ati islaamtaan sii islaamta ii xihata marka marada dunteeda lama kalala fiiri fa qaala markaasuu nabigu yidhi murhaa faltajcal taxtaha khilaala amar sii waxaad tidhaa marada maro kale ha ka hoos marto khilaalada waa marada jirka la xijiyo dumarku qaataan maradan mara waa inay ka hoos maridaa maxaa dhacay fa inii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam aniga waxaan ka cabsanaa maradaanu gabadha lafaheeda inay suuraydo inay marka waxa inta jirka ku dhigto haddaan mara ka hooseeyin uu waxa weeyaan jirka lafihiisu ay muuqdaan oo xibnihii jirku ay muuqdaan saasaan ka cabsana wey idanna waa shay maxduur ah oo laga digtoon yahay gabadha waxa weyan maradu inay jirka ku dhegto oo xibnihii ay muuqdaan lama ogola xijaabna ma ahan idan goonnooyinka talyaaniga lagu soo talan gabadh muslimada loogu talagelin gabadhu inay ku baxdaa waa qawnaan ee asturnaan ma ahan ama meel kalea lagu soo talo ee miaal iyo tusaalaan ula jeedaa marada jirka ku dheggan xijaab ma ahan waa inay jirka ka fog tahay shardiga shanaad wuxuu yahay anlaa yakuuna mudayaban mubakaran marada gabadhu ku baxayda waa inuusan carfayn oysan catar ku shubin gabadhu markay baxayso wax carfaya waa inaysan marada ku shubin mara wax carfaya la mariyey gabadhu inay ku baxda waa xaaraan jirkeeda inay wax carfaya ku shubtaa markay baxaydana waa xaaraan iyadoo caadiya mara dhaqan oo nadiif ah oo aan lagu shubin wax carfaya waa inay ku baxdaa kaasna xadiidkeeda waxa weeyaan imaamu tirmidi iyo keyrkiisba waa wariyeen xaafid ibnu kasiirna tafsiirka wuu ku soo raray nabiga wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam xadiid waxa weeyaan imaamu tirmidi uu wariyey iyo keyrkiisba min xadiidi abi muusa kullu caynin zaaniya il kastaa waa zaanigad maxaa loola jeedaa siduu mubaarak kafuuri yidhi kullu caynin nadarat ilaa ajnabiyatin can shahwatin fahiya zaaniya il kasta oo fiirida gabar ajnabi ka ah una fiirida shahwa daraaddeeda zaanigad wey ishaasu waa zaanigad markaasuu nabigu yidhi sal اllahu calayh wasalam wlmar'atu ida stacdarat fa marat bilmajlisi gabadhu hadday wax carfaya marsato oo ay meel dad fadhiyaan soo marto rag fadhiyaan fa hiya kada wa kada waa saas iyo saas yacni zaaniya loola jeeda waa zaanigad wey gabadha inta isku shubta catarka rag islaamiyeed oo ajnabiya dhag marta marka xadiidkaas imaamu tirmidi ayaa wariyey wuxuuna yidhi xasanun saxiix weeye u yidhi sheekh naasuddiin albaani xasan oo ka dhigi abu daawuud iyo qeyrkiisna waa wariyeen wakadaalika sidaasoo kale waxaa dhacday islaan ayaa soo martay abuu hurayra markaasuu dareemay in cadar ka soo carfayo caraf inay ka soo karayso markaasuu wuxuu ku yidhi yaa amata aljabaar ji'ti min almasjid addoontii allay ma waxaad ka timid masaajidka markaasay ku tidhi nacam haa masaajidkan ka imid markaasuu ku yidhi walahu tadayabti oo masagaad u soo marsatay diibka masaajidka markaad aadaydaad u soo marsatay markaasay tidhi haa markaasuu yidhi innii samictu xabiibii abalqaasim aniga xabiibkaygiyaan maqlay abalqaasim waa nabi maxamed kunyadiisa abalqaasim yaquulu asagoo leh laa yaqbalu llaahu alla ma aqbalo salaata mra'a islaan salaad ay tukatay alla ma aqbalo tadayabaad lihaada almasjidi masaajidka isku soo carfiday gabar masaajidkan catar u soo marsatay ee ku tukatay ilaahay salaada kama aqbalo xataa tarjica ilaa ay laabato fa taktasila oo ay qubaysato guslaha min aljanaaba qubayskii janaabadoo kale ay qubaysato waa catarkii ka qubaysana ogow qubayskii janaabadoo kale waa inay ka qubaysato haddii kale ilaahay salaadeeda ma aqbalayo idan marka waa xaaraan qaطcan ah gabadhu inay masaajidka ama suuqa ama markay soo aadaydo meel rag ajnabiya ka joogaan inay wax carfaya marsato xadiidkuna waa xadiid صaxiixa ibnu maaja iyo qeyrkiis baa wariyeen marka shardi waxa ah inuusan carfaynin marada gabadhu ay ku baxayso shardiga lixaadna wuxuu yahay anlaa yushbiha libaas rajul anlaa yushbiha libaasa rajul waa inuusan u ekaan waxa weeyaan dharka ragga marada gabadha muslimadda ay ku baxaydo qaabka ay u xihanaydo waa inaysan qaabkii ragga uusan ahayn qaabkii ragga u xihan jiray taasna waxa u daliila xadiidka abu hurayra ee abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey abu hurayra wuxuu yidhi lacana rasuululaahi rasuulkii alla lacnaday sala allahu calayh wasalam arajula ninka yalbasu xirta libsata almara qaabka dumarku u xirtaan libsa waa masdarulhay masdarulhay-a macnaha qaabka fiiri marada dunteeda lama kala lahaa ee waxaa lacnada lagu mudanaa waa qaabka abu hurayra marka wuxuu hi lacana rasuululaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaa lacnaday arajula ninka yalbasu xidhanaa libsata almar'a qaabka dumarku marada u xirtaan hadduu ninku dumarka qaabkiisii dharka u soo xirto oo goonno iyo jalbaab isku soo taago waa nacallaqabe malcuun weeye naxariista ilaahay ka fogey lacnadana waxa weye raxmadda allah laga dheeray waalmar'ata talbasu libsata rajul nabigu wuxuu kala lacnaday oo nacla qabta ah gabadha dharka u xidhata qaabka raggu u xidhtaan day gabadhii qamiis isku taagto waxa weeyaan nacla qabto weeye malcuunad ah day waxa weeyaan bandaloon isku taagto sida ragga waxa bandaloonada xirtana waa nacla qabto iyaduna waa nacla qabto waa joogaan dumarkaas naclaqabayaalkaaho waxa weyan ayagoo surweel leh la arko waa joogaan marka waa naclaqabayaal waana malcuuniin abu daawuuda weriye marka qaabka raggu ay u xirtaan gabadho hadday marada u xidhato nacallaqabto weeye waa malcuunad ilaahay raxmadiisa naxariistiisaba ka fog wey nacallaqabto ilaahay naxariistiisa ka fog wey marka qaabka la diida waa qaabka in loo xirto marada dunteeda lama kale leh meeshaasna waxaad uga dawoodayda shubbo qaar waxa weeyaan mufsidiina oo ayagu wax qayraba inay la dagaalamaan ay ka go-antaa waxay yidhaahdeen markay gabdhuhu maryaha ad adag ay waxa weeyaan jalbaabka ka tosheen waxay yidhahdeen gabadhaan ragga maradeediiyay qaadatayoo waa kaasa maradaan raggaa ka toshaan qamiisyada ama waxa weya saraawiisha markaasay isku mara u qaadanayeen marka way og yihiin inaysan sharcigu marada dunteeda diidan haddeer nabi maxamed mara uu nin siiyo leeyahay maxaad u xidhan weyday uu xaasiisii sii sooma idan marka waxa la diidayaa waa qaabka loo xidhana waxa la diida isku ekaan hadduu ninku marada markuu xirto dumar loo mareeyo waa malcuun waa nacallaqabi gabadhu hadday markay dharka xidhato sida ninka u ekaato waa malcuunad marka qaabka weeye waxaa la diidaya taasna waa shardigii lixaad shardiga toddobaad wuxuu yahay anlaa yushbiha libaasa alkufaar waa inaan dharku u ekaan dharka gaalada dumarka gaalada dharkooda waa inuusan u ekaan oo gabar muslimada iyo gabar kaafirada isku dhar ma ahan isku qaabna uma xirtaan isku qaabna uma xirtaan marka waa inuusan u ekaanin waa xaqiiqo dumarka gabal oo weliba soomaali ah hadday kaas warbacda kaafirad inay tahay muslimta ma kala garanayn inkastaysan badnayn allah ma badiyo kuwaasi marka waxa weeyaan gabdhaha kaafiraadka oo hay-aadka waxa weeye tansiiriga ah ee kirishtaanka inay faafiyaan waddanka u yimaada ee sheegtay inay samafal yihiin kuwaasay arkayaan sideedii u labisana kuwaasay arkayaan ama waxa weya shaashadahaasay ka daawanayaan ee baahiye akhlaaq xumada markaasay sidii usoo labisana wa khaasatan qaar ka mida injo-o iyada weeye aad ay ugu egyihiin waa mala kale gar hadday kaafirada iyadu wada socdaan waad ka shakineen ilaa ay soomaaliya ku hadasho inay kaafira tahay u malayna kale marka waxaa la rabaa inaan maradu marada gabdhaha gaalada u ekaana la rabaa marada gabadha muslimadaa ku xijaabane waa inaysan u ekaanin maryaha gabdhaha kaafiraadka ay qaataan oo macnaha qaabka ay u qaataan waa inaysan u ekayn sidaasaa la rabaa taasna haddee shareecada dhanaaba ku dhisanba shareecadeenna waxaa ku sugan rag iyo dumar midna inaysan xalaal u ahayn inay gaalada isku ekaysiiyaan laa cibaadaadkooda in layskaga ekaysiiyaa ma bannaana walaa caadooyinkooda in layskaga ekaysiiyaa ma bannaana walaa labiska in layskaga ekaysiiyaa ma bannaana shardigaas dumarka khaaskuma an rag iyo dumar waa isku mid ninkana waa ka xaaraan inuu nin gaala uu dhar eg yahay oo u labis eg yahay waxa weyan gabadhana waa ka xaaraan gabarh kaafirada inay u labis eg taho qaabka ay iskaga shabahaan adilada marka cumuumkeedao dhan aba taas ku dhisan xataa gaaladaa sidaas ka fahmeen diinta nabiga sala allahu calayh wasalam oo yahuuddu waxay yidhahdeen muxamed ninkaas wuxuu doonayaa yidhaan arrin annaga aan leenahay inuusan ka tegin ilaa inuu nagu khilaafo maahan maxamed sidaasuu rabaa yidhahd arrin sideedaba annaga dhaqan noo ah maxamed wuxuu doonaya inuu nagu khilaafo marka iskadaa muslimiintiiye xataa gaaladiiya ka fahamtay diinta nabi maxamed inay saas tahay oo gaalada in la khilaafo ay ku dhisantaho wax walba lagu khilaafo ayaga gaar u ah wixii ayaga gaar u ah laga hadla marka sidaas weeye rag iyo dumar waa isku mid waxaana ka mid ah xadiidkii imaam muslim saxiixiisa ku wariyey cabdullaahi bni camar ibni caas rasuulka sala allahu calayh wasalam laba maro oo mucasfariin ah ayuu igu arkay yuri anoo sita markaasaa nabigu yidhi ina haadihi min hiyaabi alkufaari falaa talbasa kan waa dharkii gaalade ha xidhani waa dharkii gaaladee ha xidhani marka waxa weeyaan waa ka xaaraan xadiiskii imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey xasanka ahaana nabigu wuxuu uhi man tashabaha biqowmin fa huwa minhum qofka qola isku ekaysiiya ayagu ka mid yahay oo camalkaas uu iskaga ekaysiiyey ayuu kaga mid yahay tan sideedeed ama shardiga sideedaad ee xijaabka gabadha muslimada looga baahan yahana wuxuu yahay allaa yakuuna libaasa shuhra inuusan ahayn mara ka duwan marada magaaladaas laga xirto taasna rag iyo dumar waa u sinan yihiin tan rag iyo dumar waa u sinan yihin masalada waxa wey libaasa shuhra lama ogola libaasa shuhra waxaa la dhahdaa mara qofku markuu qaato dadka dhan uu ka duumayo beledkiisa oo dadko dhan soo fiirinaya dadko dhan ay soo fiirinayaan libaaska shuhra ladhaha libaasu shuhraha wuxuu noqon karaa liidnaan waa mara aad u liidata qofku markuu qaato dadko dhan waa fiiraaya markuu dariiqa mara waxay leeyiin qofkaan fiiri dadka o dhan caan ka dhexi xaaraan wey rag iyo dumar midna uma banaana ama qaabka uu sito ha qaab la yaab leh oon laga oqon waddanka wey markaasaa dadka o dhan indhaha ka daba taagayo lama ogola amase waa qaalinimada marada qaalinimada ay qabto iyo wanaagga dadkao dhan wax sita male lama ogola libaasa shuhra lama ogola mara caan ah waxa weya marmaraysaas ciyaalsiyada marmartaasoo kale laga helaa hor ciyaalsiyada waxay samaydaa marmaray inta waxa wey shaashadahaas inta say u fiirsayday arkeen un mid gaala oo qaab u sita qaabkii marka subaxdii inta suuqa tag usoo tolana soomaadna arag mar iyagoo waxa weeyaan surweel weyn oo lugtiiba laba qof qaado uu soo tola acuudu billah laba qof waa qaada markaasuu waxa weyn walaaf walaaf uu leeyahay waa wax isagana masixraan u malayne haddana ma ma sixrana wixii miir waaleey marka waa xaaraan wey libaasu shuhro wey lama ogola lama ogola rag iyo dumar midna looma ogola nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka cabdillaahi bni cumar ee ibnu maaja uu sunankiisa ku soo saaray man labisa thawba shuhra qofkii xirta mara caan dadkao dhan waa uga duway adduunka fi dunyaa qofkii adduunyo ku xirta albasahu llahu thawba madalla ilaahay marada dulligu u xidhaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha uma alhaba fiihi naar markaasaa ilahay dab kula shidhaa mara dulli ah ilaahay inta u xiro maalinta qiyaamuhu dab kula shidhaa ilaahay marka waxa weeyaan mara ka duwan ummadoo dhan ee caan ahe ummaddu kaa soo wada indhataagaydo waa xaaraan lamana ogolo waa mamnuuc waxaan intaas ku daraynaa oon xasuusinaynaa oo kaleeto waxyaalaha muhiimka ee la rabo ragga muslimiinta iyo gabdhaha muslimaadkaaba inay ogaadaan ma bannaana gabar iyo nin ajnebi kale ah meel aan dad kale joogin inay labadooda isla joogaan oon cid kale arkayn xaaraan wey taasna xadiiskeeda waa soo arooriyey xaafid ibnu kaiir waa soo arooriyey xadiiskii bukhaari iyo muslim ayuu soo arooriyey oo nabigu yidhi iyaakum wadukhuula cala nisaa waxaan idinkaga digayaa dumarka guryaha inaad usoo gashaan qof dumaroo guri joogta nin ajnebi ka inuu soo galo taasaan idinkaga digaya marka ninaa yidhi yaa rasuulallaahi afa ra'ayta alxamwa ka waran dumaashiga gabadha dumaashigeed ma u soo geli karaa markaasaa nabigu yidhi alxamwu lmowt dumaashigu waaba geeri wey kaas waa daranya kaas waa daranya idan marka waa mamnuuc weeye nabiga sal allahu calayh wasalam sidaasoo kale waxaa ka sugan xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yakhluwanna rajulun bimra'a yuusan la gaar noqon nin qof dumar ah ilaa wa macahaa duu maxramin ilaa inuu la joogo maahan maxramkeedi marka waa xaaraan qadcan ah in nin iyo gabar ajnabi kale ah waxa weeyaan ay meel isla joogaan meeshaas baadiyaay noqon kartaa aan cid kale arkaynin waxay noqon kartaa guri inay isla galaan luuq mugdiyaho loo jeedin meesha rabta ha noqoto labadooda meel aan dad kaleeta u jeedin inay isla joogaana la yidhaha khalwa xaaraan qadcana weeye nabi maxamed qofkii rumaysan waa inuu iska daayo baabuur xataa inay isla galaan waa la mid oo kaleeto baabuur oo kaleeto hadday inta isla gartaan aan loo jeedin waa xaaraan laftirkeedu marka taasna khalwada waa in laga digtoonaado oo layska ilaaliyo nabiga wuxuu yidhi oo kale isla xadiidkaas cabdulaahi bni cabaas imaam muslim saxiixiisa ku wariyey waxaa ka mid ah walaa tusaafir ilmar'atu ilaa maca bimaxramin nabigu wuxuu yidhi gabadhu yahay safrin waxa weeyaan ilaa maxramkeedu inuu la socdo maahane gabadhu yahay safrin ilaa maxramkeedu la socdo maahane gabadha marka muslimadda ah waxaa xaaraan ka ah inay safartoy meel aaddo safarba la yidhaah hadday wallaweyn gaarayso amay marka gaarayso amay afgooyahaas gaarayso safar meel la dhihi karo aadayso xaaraan qadcana weeye ilaa maxram inuu la socdo maahane weliba waxa weeyaan xadiidka lafdi alfaadiisa aad u badan tahay waxaa lafdi ka mida ku soo aroray nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalama laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhir an tusaafira safaran an tusaafira safaran gabar ilaahay rumaysan oo qiyaamaha rumaysan xalaal uma ahan safar inay safartaa xalaal uma ahan safar inay safartaa ilaa in uu la socdo aabbaheed maahane ilaa inuu la socdo wiilkeedii maahane ilaa inuu la socdo zawjkeedii maahane ilaa inuu la socdo walaalkeed maahane ilaa inuu la socdo qof maxrama maahane ilaahay iyo qiyaama hadday rumaysan tahay saasaa nabigu yidhi sal allahu alay slam maxaa yeelay sideedaba axkaamta shariicada maxaa qofku ku fuliyaa iimaan waxaa la rabaa qofkan inuu muumin yahay iyo inuu mufsid yahay maxaa kala saaraya qofku iimaan markuu leeyahay shaygan asagoo samayn kara oo cid banu aadanahoo ka celayda aan la arag iimaankiisaa u diidaya markuu shaygu xarami asagoo asagii samayn kara oo cid ka hor taaganoo makhluuqu aysan jirin iimaan markuu leeyahay waxaan alla waa xarimay khalaas ilaahu rumaysan yahy wuxuu rumaysan yahay qiyaamo maalin asagoo agacad oo qaawan ilaahay hortiisa in la taagi doono yaa taasuu rumaysan yahay iimaankaasa wuxuu ku xambaarayaa shaygaan alla ka reebay inuu ka joogo laakiin iimaan laawo qofku markuu noqdo khalaas weeye waxa weeyaan shaygan asagoo og inaahayn ka xarimay uu leeyahy dhib male waa iska laruure waa iska laruure waa iska dhib male waa iska uu leey marka waa mufsid so uma jeedid waa xaaraan ilaah iyo qiyaamo gabadha rumaysan uma bannaana inay safarto ilaa maxramkeediioo la socdo maahna nabi maxamed aa yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidkaas wuxuu soo arooray saddex maalmood inay meel loo socdo uma safri karto dofka lugtaa laga hadla oo weliba rati wata rati qofka wata saddex maalmood meel u safro xaaraan wey waxaa ku soo arooray saxiixu muslimka laba maalmood meel loo socda waa ka xaaraan waxaa ku soo arooray habeen iyo maalin waxaa ku soo arooray maalin waxaa ku soo arooray maalin gelinkeed xataa waxaa ku soo arooray safaroo dhanba waa ka xaaraan inaad aado markuu sharxaya marka imaam nawowi wuxuu yidhi xadiiskaasa riwaayaddaas ayaa wixii o dhan caddayday oo waxay tahay wax sideedaba safar lagu magacaabo gabadha xaaraanay ka tahay inay aaddo maxramka hadduu la socon nabiga sal allahu calay wasalam markuu sidaas yidhi oo yidhi uma bannaana inay gabadhu safarto maxram inuu la socdo maahane nabiga ninaas soo istaagay rasuulka allow aniga waxaa laygu qoray jihaad qaswada hiblaa duulaankaas jihaad fii sabiililah inaan ka qayb galo islaamtaydin xajkay u socotaa nabig wuxuu yidhi raac islaantaada la xaji raac ayada fiiri xajka inay aaddaa waa xaaraan ayadoon maxramkeeda la socon iska daa meel kaloo dan adduunka raadayna xajka soo rugni min arkaani islaamka mid maaha rugni min arkaani islaam inay aadda xaaraanay ka tag ayadoon maxramkii la socon jihaad fii sabiilillahi ayaa ninkeedii jira fiiri markaasaa nabigu uusan ruqso uga dhigin ousan war jihaad haddaad jirto ayadoo waa iska aadi karta xajka laakiin waadin waa ka reeba isagayuu ka reeba markaasuu yidhi raac fiiri fiiri marka maanta iyadoo waxa weyan gabdhaheenna waxa weyan mid walbaa markay unku soo dhacdo safar ilaahi weyna xuduuddiisa uba abayeelime waxa weyan afar iyo labaatan sax sidaas u wareegayaan beledkan ka tag beled hebel aal diyaaradan raac gaabdhigan raac meeshay rabaan laakiin maalmo waxay ka shallaayi doonaan aysan fursad dambe dib u helin gabadhan ilahay uga toobadkeenin maanta masalada kaleeto oo xaafidku halkan baraarujiyey waxa ay tahay waxa weeyaan ikhtilaatka inuu xaaram yahay rag iyo dumar inay isdhex galaan ajnabi kale ah iska da inay qol isla galaan oo meel isla fadhiistaan xataa dariiqa marka la marawa inay kala soocan yihin oy kala fogaadaan dariiqa dariiqa masjidkaas marka darsiga laga baxo inay isdhex maraan xaaraan wey fiiriya bal xadiidkan xaafid ibnu kaiir halkaan ayuu ku soo arooriyey xadiidka nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay isagoo masaajidkii laga soo baxayo uu wuxuu arkay rag iyo dumar isdhex qaaday oo isdhex maraya xadiidka waxaa waranaya xamsata ibnu abi usayd alansaari can abiihi wuxuu yidhi aabbahay samica rasuulalahi sala allahu alay slam rasuulku maqlay yaquulu asagoo leh walxaal huwa khaarijun min almasjid asagoo rasuulku masaajidka ka soo baxaa waqad ikhtalada arijaalu maca annisaa'i fi dariiq raggii iyo dumarkiina ay waddadii isdhex galeen waddadii marayaan oo isdhex galeen nabigaa arkay faqaala rasuululaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allah ku yidhi linnisaa'i dumarka istakhirna war dibu dega raga dibuga dega saasuu nabigu ku yidhi fainahu laysa lakunna an tuxaqiqna dariiq xaq uma liihidin inaad waddada dhexbartankeeda qaadaan saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam laysa lakunna an tuxaqiqna dariiq waddada inaad dhexdeeda martaan xaq uma lihidin calaykunna bixaafaati dariiq waxaad laasimtaan waddada dhinaceeda laakiin gabdha muslimaday ahayn amarka rasuulka la siiyo inay soo gaara bisa u shardiya mar haddii amarka rasuulku soo gaaro siduu yahay ugu dhaqmaayo fiiri xadiidka marka fa kaanat ilmar'atu talsiqu biljidaal gabar ka midu waxay ahayd derbigay ku dhegayda markay soconayso derbiga ayay ku dhegayda xataa ina hoobaha laa yatacallaqu biljidaal ilaa mararka gabal derbigu maradeeda qabsado derbiga ilaa qabsado min lusuuqihaa bii say iskugu dhejinaydo oo uga fogaanayda ragga sidaasay ahayn maxaa yaele gabdho ilaahay rumaysan oo og in la soo bixi doono qiyaamahay ahaayeen idan marka amarka rasuulka ay maqlaan siduu yahay ugu dhaqmaye xadiidkaas abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey waana xadii haabit ah xadii haabita weeye cumar ibnu khadaab radi allahu canhu saxiix abi daawuud waxaa ku sugan kaana kaana yanhaa an yudkhala min baabi nisaa cumar wuxuu diidi jiray albaabka dumarku ay ka soo galaan in laga galo raggu ka galaan isku albaab xataa kama geli karaan waa masjid marka markii laga baxayana waa inaan laysdhexgelin marka la soo gelayana waa inaan isku albaab laga gelin sidaas weeye ka waran haddii masjidkii sidaas loo diiday hadday jaamacadda isla fadhiistaan fasalka oo iskoolka isla fasalka isla fadhiistaan yaa oo ay lix saac wada fadhiyaan ka waran fasaadku meeshuu gaaray lix saac ay wada fadhiyaan ya oo marka dambe la yidhaha xishoodku si uu u baaba'o oo akhlaaqda u lunto la yidhahdo subax walba waxa weeye gabar hebla istaag u qudbe cabaar ballahda ya baabuurka soo istaag si akhlaaqda u baaba'do ya ee gabar walbaaba waxbarasho iyo wax aqrin meesha uga fakeri lahayd inta xagga dhigto siday waxa weeyaan iskaga waxa weeyaan taagi laheyd oo quruxdeeda usoo saari laheyd ilaa hebel iyo hebel iyo hebelaa la jooga iskoolkii intaas ay juhdiga ku bixido wiilkiina buug meeshuu ka aqri lahaa asna gabadhiisi uu soo labisto oo quluubtoodiina waxbarashadiina baabado diintoodii baabado soo ma jeeda laakiin hadday fasal gooniya joogi lahaayeen wiilkuna juudigiisa iyo maskaxdiisa wuxuu geli lahaa buugagan iyo waxa loo qoray iyo dersigan inuu iska aqriyo gabadhuna taasay geli laheyd laakiin taas cagsigeed waxaa ah waxa weyan qof walba si uu iskaga taagi lahaa waxa weyan dadkan oo dhallinyarada ah oo la jooga fasalka imaanaya oo ay isbarteen oo kadibna hadda wixii uun ilaahay ka qadara ka dhaceen marka ilaahay in looga cabsado weeye waa in wax la kala saaro masaajidka albaabkiisiina waa la diiday ka bixidiisiina inay isdhex galaan waa la diiday fasal inay isla fadhiistaan waa xaaraan qadcan mana bannaana waa inay kala soocan yihiin oo mid walba fasalkeeda la geeyo waxaana feecan ilaahay in la raalligareeyo ilaahay raalligarayntiisaasa xifdiga lagu helaa laakiin cadowga alloo gaaladaa raalligarayntooda xifdi lagu heli ma xifdi ma lagu helaayo waana xaqiiqo waxa weyan carruurtu way kala socnaayeen marar hadda sanadyaal ka hore waxaa hadda la yskugu dardaraa waxay tahay umbadaa lagu raalligaraynaa makhluuqaa lagu raalligaraynaa weliba makhluuqaasoo gaala ah maxayna wayba dhici jirtayba iskoolaad dhamay dhacday waxaa la yidhi hay-ad xumoo wax siida a imaanayda hay-addii markaasuu ka soo hormaray kii iskoolka mas-uulka ah waa kala socaynka bay wiilashii ka waran markaasuu isku soo didina kawar si uu waxa wey markaasu fariisi ha waftiga imaanayo waftiga imaanayo isdhex gala fariista xagga fariista naga fariista ha uu leey markaasuu le waa kuwaana qaabkaana u noolna anagu qaabkaana wax u barana bilaahi calaykum fiiri marka heerkaasay gaaraan ummadda marka iimaankoodu baaba'o dulligaas ayay gaaraan ilaahay weynaa inay xuduuddiisa ilaaliyaan waxaa kala weyn inay ilaaliyaan waxay raalli ku noqonayaan cadowga alle yaa oo shilinka adduun laga helayo taas inay ilaaliyaana kala weyn raalli ahaanshaha ilahay iyo janno allihii laga heli laha in la raalli gareeyo marka ilaahay in looga cabsado weeyo oo ilaahay weyna aan u laabanno sidaasaa wanaaggeenna ku jira qaala allaahu tacaalaa ilaah wuxuu yidhi wa ankixuu guuriya alayaamaa hoylawayaalka u guuriya minkum idinka xaalo ay idinka mid yihiin iyo wasaalixiina kuwa wan wanaagsan min cibaadikum addoommadiinna xaalay ka mid yihiin wa imaa'ikum addoommadiinna dumarka xaalay ka mid yihiin in yakuunuu hadday ahaadaan fuqaraa'a kuwan waxaysan yuqnihimullaahu allaa ka deeqayo min fadlii fadligiisa xaggiisa wallaahu alleh waasicun waa mid fadligiisu ballaaran yahay wa caliimun waa mid ogaal badan waliyastacfif ha dhowrsadeen aladiina kuwa laa yajiduuna aan helayn nikaaxan maa yunkaxu bihi wax lagu guursado dadkaan helayn xataa yuqniyahumullaahu intii ilaahay ka deeqayo min fadlihi fadligiisa xaggiisa intii ilaahay ka deeqayo ha dhowrsadeen waladiina dadka yabtaquuna dalbana alkitaabata in la kitaabeeyo mimaa kii xaalay ka mid yihiin malakad ay milkiday aymaanukum midigyaalkiinna fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum haddaad ku ogaataan fiihim dhexdooda khayran wax wanaag ah wa aatuuhum siiya min maalillaahi ilaahay maalkiisa xaggiisa ka siiya alladii maalka aataakum uu alla ini siiyey walaa tukrihuu ha ku qasbinina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ah calalbiqaa'i zinada ha ku qasbinina in aradna hadday ayagii doonayaan taxasunan is-ilaalin xumaanta layska ilaaliyo litabtaquu si aad u raadidaan ha ugu qasbinina caradalxayaati nolosha dheefteeda nolosha adduunyaa ee dhow waman yukrihunna qofkii qasba fa inallaaha alleh min bacdi ikraahihinna qasbidda la qasbay ka gadaal qafuurun waa alla dembi dhaaf badan oo u dhaafaa raxiimun oo naxariis badan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad anzalnaa waan soo dejinnay ilaykum xaggiinna aayaatin aayado aayadahaasoo mubayinaatin cadcad wa maalan tusaalayaalaan soo dejinnay tusaalahaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday wa maalan tusaalaan soo dejinnay tusaalahaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday khalow tageen min qablikum idinka hortiin iyo wa mawcidatan waano waanadaasoo lilmuttaqiina dadka alla ka baqa u sugnaatay wa ankixuu amarkan allah subxaana wa tacaala wuxuu amrayaa ragga dumarka mas-uulka ka ah oo weliga u ah ragga dumarka weliga u ah ee gabadhan inay nikaaxiyeen ilaahay xaqa u siiyey ha ahaadeen aabbaheed duusan noolayn awowgeed aabbaheed dhalay duusan noolayn walaalkeed ku aabbiya hoya duusan noolayn walaalkeed ku aabba dii la waayo wiilkii uu dhalay walaalkeed ku aabbiya hooya dii la waayo wiilkii uu dhalay walaalka ku aabbaha dii la waayo adeerkeed aabbeed ku aabbiya hooya dii la waayo adeerkeed aabbeed ku aabbaha dii la waayo dii la waayo saas waxa weeyaan awliyadaasa ilaahay la hadla raggaas dumarka wilaayadooda haya ee ilaahay ayaga xil saaray inay dumarka nikaaxiyaan waxaa kaleeto aayadda ilaah kula hadlayaa sayidyaalka sayidyaalka macnaha waa ragga addoommada iskale ama se waxa weyaan dumarka addoommada iskale dadka waxa weyaan muslimiinta ah ee addoommo iskale addoommadaas ama rag ha ahaadeen ama dumar ha ahaadeen addoommada dad kale kuwaasaa lala hadlayaa ilaah wuxuu idhi subxaana wa ankixuu u guuriya al ayaamaa hoylawayaalka ayaamaa waa jamcu ayimin ayim waxaa la yidhaahdaa ninka aan xaaska lahayn waxaa laydhaha rajulun ayimun waa nin oo hoylaawa ama iskaabula waa nin aan xaas lahayn waxaa la ydhahdaa imra'atun ayimun waa islaam aan nin lahayn ayim aa laydhaha marka waa rag iyo dumar waa u sinan yihiin ayim haddii la yidhaahdo waa qof aan reer lahayn ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waana u siman yihiin waxaa isku mid ah inuu qofkaanu guur horay u soo maray oo uu ka baxsaday iyo inuusan soo marin labadaba ayimaa la yidhahda qofkan guur ba aan markaas ku sugnayn hadda koorba weligii sooma marin ama waa soo maray laakiin waxa weeyaan hadda gacan kuma hayo waa isku mid ayimaa la yidhahda waa iskaabulo ama waa hoylaawe hoy male marka jamcina waa ayaama marka ilaahay weynaa subxaana wa tacaala marka wuxuu amrayaa ragga oo wilaayada dumarka haya waxaa alla amrayaa ragga oo sayidyaalka addoommada leh waxaa la leeyahay u guuriya kuwa hoylaawayaalka aayaddaas a'immatu muslimiin waxay ka qaateen gabar ayadu nin iskama guursan karto waa in weligeedu nikaaxiyaa imaamulqurdubi wuxuu yidhi aayaddan markuu sharxayey wa fii haadaa qowlkan alleh waxaa ku sugan daliilun daliil tusaya calaa ana almar'ata laysa lahaa anta laysa lahaa an tunkixa nafsaha bigayri weliyin islaamta uma sugnaanin inay nafsadeeda nikaaxido weli la-aantiis wa huwa qowlu akfar alculamaa waana qowlka culummada agfarkoodu ay mareen sidaas laftirkeedu kalu u cabiray alimaamu albaqawi aayaddan daliilaa ku sugan waxay daliil u tahay gabaru inaysan guursan karin haddaan weligeedii nikaaxin guur sharci ahan ka hadlaynaa ma dhici karto gabadhu inay guur xalaala guursato ilaa weligeedu nikaaxiyo marka waana sidaa sida uu tusayo waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa waana sidaa sida ay tusaydo sunnada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nebi moxamed uu yidhi laa nikaaxa ilaa biweliyin nikaax sharciya ma jiro ilaa weligu inuu nikaaxiyo maahan waa sidaa siduu nebi moxamed yidhi sala allahu calayh wasalam ayuma mra'atin nakaxad bikayri idni weliyiha gabar kastoo guursata weligeediion idmin weliga idankiis waa laba macno meeshaas waa muhiim in la baraarujiya inuu isagu nikaaxiyo iyo inuu yidhaahdo nin wilaayo qaadi kara inuu yidhahdo adaanku wakiishay guuri waa labadaas bis maxaa meeshaas aan ku jirin maandhaaya fasaxata isku meel ma joogna laba goolaan ka joogna ninkaa rabta guuriso waxba taas wax kama jiraan waa war caam taas wax ka jira male waa inuu nin mucayana yidhahda adaanku wakiishaeya gabadhaydaan guuri markaasay ansaxta ama isaguu guuriye laakiin gabadhiiyo waxa weya si in badan oo dadka caamada ka mid a qayrka way jecel yihiin waa ogyihiin inaan guur jirin haddaan la fasixin markaasaa ninkii gabadha doonaya adeerkiisa la hadlaya adeer gabadhiyaan rabaa markaasuu leeya qayr allahna siiye waa inin duceey waa inin fasaxay guursada kay ka guursaday wixii isaga hayee ha kay ka guursaday bal caamo cajaa'ibkeeda fiiri waa dad moogtay jahli ku barbaaday waxa weeyaan marka qayrkii way way rabaan laakiin meelay u doonaan garan mayaan marka inay culummada wax weydiiyaanna ma yaqaanin soomaaliya maruu soo ba'iyey oo uu halaagay uu kuleeyahay oo beled dhacday uu ku leeyahay shi ka war wallaahi mararka gobol markaad aragto hariib waxaad isleedahay war dadkan macawaana dadka gobol su-aalaha gobolkood macnaha marka waxaa soo baxay rag iyo dumar xataa diin islaam oo qabtooba aysan jirin intaasu daad iskaga dhal oo haddana isku haysta ina isqabaan ka war hashii waa masaafaystay markaasuu markaan masaafaystay uu yidhi niyo gabadha iga leex markaas aniga waayo laba daqaankaugu furay marka isaga iskaga siraayo waa iska watay acuudu billaahi min ashayaan acuudu billaahi min ashaan marka waxaas guur maa odagiyaana yidhi fasaxati waad ducaysantiin iska guursada iska guursa halkaan ka guursana guurkii asaga gacanta ugu jira waa inuu yidhaahdaa inta lagu yimaado ka soo qayb galo goobta waa kugu nikaxay telefoonka cataa waa laysku haysta telefoon nikax ma ku ansaxaya culamo badanoo mucaasiriinta kamid a yidhaha maya maya wax badanoo loo baahan yahay ina laislama heli karo oo waxa weeyaan waxaa la rabaa labadii markhaatigaheed gabadhii inay yaqaaniin ninka lagu nikaaxin ay yaqaaniin weliga nikaaxinaan ay yaqaaniin see waxaas la iskugu rakibaa telefoon marka isagu ha yimaado ha nikaaxi hadduusan imaan karin hebel hebel ha wakiisho sidaas weeyaan wakaalada marka la sugaayana laba markhaatiga waa in la helo hebel hebel inta telefoon kusoo hadla ku yidha gabadheeda waa kuu wakiisha berri hadduu inta imaado kuma wakiila laba markhaati haddaad keeni weyda labadan qof waa la kala cayra isma qabaan ogow masaladaa marka xataa qofka markuu wakiilaa laba markhaatiya iskaga sug haddii kale hadhaw markuu yimaado hadduu yidhaahdo war goormaanku wakiisha balaayo kaletaa telefoonka kuugu jirtay kuma wakiilaan hadduu yidhaahdo khalaas waa dhammaatay labadii qof waa la kala cayrina ka waran marka marka ha la yska sugo soomaaliya hadda axkaam kaleetoy ku dadaashay guurkaasay ugu roonta hadiiba telefoonku soo waxa masale waa un nikaax wuxuu ka hadla badanaaba xalaasha iyo xaaraamta baabkooda waxa weeyaan dhaqaale cidna lama weydiiyo hadduu xero galo xalaal iyo iyo xaaraan midna kuma xunad soomaalitaas ayaga lacag waa baabkooda marba hadday jeebka gelaydo qofna ma weydiiyo laakiin xoogaa guurkaasay wax ka weydiiyaan isagana qaladkiisa waad la yaabay tiradiisa marka aad aan uga fiirsano walaalayaal aayadda marka macnahaas ayaa laga qaatay waana sidaa kitaabkii sunnadu ay tusayaan oo nabi maxamed yidhi ayuma mra'ati nakaxat bikayri idni waliyihaa fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail saddex goora nabi maxamed ku celiyey gabar kastoo guursata weligeed uusan idmin nikaaxeedu waa baail waa baail waa baail ma ka daba dhihi karta waa xaq waa xaq waa xaq ma dhihi karta adoo ilaahay rumaysan maya qof ilaahay rumaysan ma dhihi karo qofkaad ilahay rumaysana waa leey iska dooda xaq wayule laakiin qof nabi maxamed nabinimo u rumaysano waa xaq waa xaq kama daba dhihi karo ma ka daba dhihi karo marka waa noocaas imaamulbaqawi amarka waxaa soo gelaya xataa muminiintao dhan marka waxaa la rabaa gabdhaha ragga weliga ka ah shuruud mucaqada inay isugu samayn gabdhaha guuriyaan ay gabdhaha guuriyaan rag u qalmo oo dhaqa kara haddii la keeno dee ninkii aan u dhaqa karin oon gabadha mas-uuliyaddeeda qaadi karin ama diintiisa la tuhmo la siima maxaaba ilahay mas-uuliyadda ugu dhiiba duusan wax diidi karin waa inuu u diido ciddaan dhaqa karin waa sidaas wey oo ceeb sharciga loogu diido leh waa inuu u diido laakiin ceeb sharciga hadduusan keeni karin waa inuu bixiyo oo la fududeeyo waa in la fududeeyo sidaas weeye weliba imaamulbaqawi wuxuu muminiinto dhanna waa la amra war guurka fududeeye oo iskaabulada yareeye hoylaawayaalka u guuriya iskaabuladu ha yaraato maxaa yeele guurku markuu faafo waxaa qayrkaa faafaya xumaanta iyo zinada iyo qurunku waa yaraanaya waa yaraanaya marka guurka in aad loo faafiyo wey wa ankixuu guuriye alayaamaa hoylaawayaalkama iskaabulada guuriye oo u guuriya minkum idinka xaal idinka mid yihiin wasaalixiina kuwa wan wanaagsanna u guuriya min cibaadikum addoommadiinna ragga xaalay ka mid yihiin iyo wa imaa'ikum addoommadiinna dumarka ah waxawan addoommada dumarka ah ama addoommada ragga ah ood iska leedihiinna u guuriya iyagana way loo guuriyaa maxaayla dareenka kuwa xortaa leeyihinay leeyihin dadkaanu ee waxa weeyaan xugun unbaa ku dhacay idan ayagana waa laysku guuriyaa ayagana waa in laysku guuriyaa markaa saalixiin hadday yihiin salaaxaas waa salaaxu diin waddunyaa oo waxaa la rabaa inay wax wax oo salaax diineedna leeyihiin guurna ay u baahan yihin ay wax dhaqan karaan marka haddii sidaas lagu arko waa in la guuriyaa waa in la guuriyaa aayaddaas wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waxay ku tageen daa'ifo culummada ka mida guurku inuu waajib yahay ninkii awooda oo iska bixi kara meherka iyo waxa weeyaan biilka labadaas ninkii iska bixi kara waajib inuu ku yahay culummada daa'ifo ka mida ku tageen laakiin aad marka loo kala saaro waxa weeyaan sida weeye sida imaamulqurdubi uu yidhi wuxuu yidhi waidaa khaafa alhalaaka fi ddiin waddunya ow fiihimaa fannikaaxu xatmu haddii waxa weeyaan qofkii uu haysto wuxuu ku guursado uuna cabsado inuu halaagsamo oo diin ahaan u halaagsamo macnaa inuu sino ku dhaco ama adduunyahaan u halaagsado cudur ku dhaco oo isla hadlo soo ma jeedid hadduu cabsado oo diintii u cabsado ama adduunyada u cabsado waxa weye ama labadiibu cabsado waajibay ku taha markaas mar hadduu heli karo waxa weeyaan wixii meherkii uu ku bixi lahaa biilkiina uu ku bixi lahaa waajib wey taas maxaa soo haray hadday xaaladdu caadi iska tahay oo waxa weeyaan uusan cabsayn diintiisana u cabsan uusan sina ka cabsanayn uusanna kana cabsanayn adduunyadiisa caafimaadkiisana u cabsayn markaas culimmadu waa isku khilaafeen imaam shaafici waa mubaax wey maaha sunno xad waa shay iska mubaaxa maxaa yeelay wuxuu yidhi wuxuu la mid yahay waa shay un macaansi ah wuxuu la mid yahay cuntada la cunaa iyo cabitaanka la caba taasuu la mid yahay marka cuntada cabitaan guur kulli waa shay mubaax sidaas ayuu yidhi halkaasuu ku dhegay imaamu shaafici imaamu maalik iyo abu xaniif waxay dhahdaan waa sunno mar hadduusan cabsayn waa sunno oo uu ajarka helayo hadduu guursado saasay yidhahdeen waxayna ku dhegeen xadiidka saxiixa ah oo nabi muxamed sala allahu calayh wasalam uu yidhi faman raqiba can sunnatii falaysa minii saxaabada gobol ka mid oo yidhahdeen cibaadadan u go-aynaa mana guursanayno nabiga sala allahu calay waslam wuxu yidhi anaa idinkugu alla ka cabsi badan habeenkii qaybaan seexdaa qayb salaatuleelaan u taagana maalmaha gabalaan soon sunnaha sooma gabalna waa furaa dumarkana waa guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnadayda nacaa iga mid ma marka xadiidkaa ku cad marka qofkaas waa sunno waa sunno marka marka saddexdaas xugun waxaa weeye labadaas xugun ayuu kala yeelanaya labadaas xugun ayuu kala yeelanaya qofuu waajib ku yahay iyo qofuu sunnaya qof uusan sunno u ahaynna waa jira waa maxay waa qofkii aan heli karin taklifadii ilaa waa mas-uuliya diiniya wuxuu iska cayaar maaha wax uu ku bixiyo maba hayo meher wax uu biil iskaga bixiyana ma hayo qofkaas sunno uma ahan sunno uma ahan waxa weeyaan waa inuu soomo oo shahwadiisa ku baabi'iyo soom waana siduu nabigu ku hanuuniyey sala allahu calay wasalam qur-aankuna uu tusayo oo nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi yaa macshara shabaab jamaacada dhallinyarada man istadaaca minkum ulbaa qofkii qarashka awooda oo idinka mida falyataزawaj ha guursado fainahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarj asagaa indhaha laabid badan guurku farjigana xifdin badan labadaasna ilahay aa nagu addoonsaday in indhaha la laabo iyo farjigan la xifdiyo waqul lilmuminiina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum labada amaro alla idin siiyey guurka idinkugu kaalmaynaha guursada markaasuu nabigu yihi waman lam yastadic facalayhi bisom qofkaan awoodin qarashaysan soomka ha laasimo marka soona loo diray qofkaas sidaas wey xadiiskana bukhaari muslim ayaa soo saareen bukhaari muslim min xadiid ibni mascuud ilaa wuxuu uhi subxaana in yakuunuu hadday ahaadaan hoylaabayaalku fuqaraa kuwa fuqaraa yuqnihimullahu alla deeqa min fadli fadligi xaggiisu ka deeqa haddii waxa weeyaan dadka hoylaawayaalka ay fuqara yihiin ilaahay baa fadligiisa ka deeqaya haiska guursadeen ha iska guursadeen ha iska guursadeen aayaddaas cabdullaahi bni cabbaas wuxuu yidhi ilaahay wuxuu dadka jeclaysiiyey guurka sidaas ayuu jeclaysiiyey waana amray xor iyo addoonba wuxuuna u ballanqaaday qaninimo inuu qani ka dhigayana alla ugu ballanqaaday alla ugu ballanqaaday xadiidka haabitka ah ee tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ay wariyeen iyo axmed ibni xambal ee xasan kaana nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi alaaatun xaqun cala allaahi cawnhum saddex ilaahay dushiisay xaq ku tahay isagaa isi saaray alleh inuu u kaalmeeyo annaakix yuriidu cafaaf qof guursanaya oo doonaya inuu xumaan ka dhowrsado wuxuu u guursadaa inuu xumaan iyo zine ka ilaaliyo indhihiisa iyo farjigiisa ilaahay weyna xaqay ku tahay inuu u kaalmeeyo ilahayna waa u kaalmayna ka labaadna walmukaatab waa addoon la kitaabeeyey oo yuriidu doonaya aladaab inuu iska bixiyo qarashka ilaha u kaalmayna kan saddexaadoo ilaahay kaalmadiisa uu ballan qaadayna walqaasi fii sabiililahi waa qofka jihaadka ku jira ee fii sabiililahi u duulay ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ballan ku qaaday inuu u kaalmayna kaasna marka waxa weeyaan inay guursadaan dadku haddayba awoodaan waa inay guursadaan ilaahay baa u kaalmaynaya in yakuunuu hadday ahaadaan fuqaraa'a kuwa aan waxaysan yuqnihimullahu alla deeqaya min fadli fadligiis xaggiisa alla ka deeqaya wallaahu allena waasicun waa mid fadligiisu ballaaran yahay caliimun ee ogaal badan oo niyooyinka dadkuba alla ogi qofka marka hadduusan waxba haysan ninkii waa ogaanay nabigu wuxuu amray inuu soomo oo uu soonku soonkuna wuxuu baabi'iyaa shahwada nabigu wuxuu yidhi nabiga sal allahu calayh wasalam fa ina lahu wijaa dhufaaniduu leey waa dhufaanaa dadka soonku macnaha shahwaduu jebiyaa wey laakiin isagoon waxba haysan ma iska guursan kara waa u bannaanta isagoo waxba haysan sida feecan waa amarkaas inuu qaato laakiin waa u bannaanta maxaa tusaya inuu bannaanta xadiisi saxiixa ayaa tusa islaantii nabiga nafteeda u hibayday oo tiri rasuulka allow naftayda adaan kuu hibeey nabigu waa fiiriyey inuusan guursanu go'aansaday markuu go'aansaday nin meesha fadhi waa kii yidhi xadiiska horaan usoo marnaye waxa weeyaan suuratulaxsaabaan kusoo marnay rasuulka allow haddaadan dan ka lahayn aniga isii oo aniga ii guuri ila nabigu waa imaamkii muslimiinta wilaaye caamuu leey gabadhii aan weli khaasa lahayn isagaa guurina marka aniga ii guuri markaasuu wuxuu ku yidhi waxa weeyaan meherkeen meher mahayda markaasuu yidhi ma hayo wax aan macawistaas aan xidhana ahayn hanti ma hayo marka macawistaan dow nacfi uma ahane waxaa la rabaa hanti ay gabadhii qaadatay meherku magac maahane waa wax dheefe meherkeen soo raadiyu yidhi marka walow faraati biraba allah ka dhigay iltamis walow khaataman min xadiidin faraati biraba allah ka dhigay soo raadi waa raadiyey ma hayo faraati bira ma heli karo marka nabiga sal allahu calayh wasalam waxaan kugula nikaaxiy yidhi qur-aanka aad taqaan inaad barto marka xadiidkaas wuxuu tusayaa ninkii oon waxba haysan gabadha waa ku xirmi laakiin waa arrin khatarahoo mas-uuliyad khataraad qoorta gashane laakiin inuu ku xirmi karto nabi maxamedaa ku xiray sala allahu calayh wasalam taasay tusayda marka amarka nabiga inaad qaadato ayaa kuu sii wanaagsan haddaad midaan yeeshana waa kuu bannaanta waa ficilka nabi maxamed sala allahu calayh wasalam qur-aankuna waa tusa ilaa wuxuu yidhi walyastacfif ha dhowrsadeen aladiina ragga laa yajiduuna aan helayn nikaaxan nikaaxan waa masdarun yuraadu bihi ismu lmafcuul waa nikaaxan ay maa yunkaxu bihi wax lagu guursado ragga aan heli karin wax lagu guursado hantiya ha dhowrsadeen zirada ha ka dhowrsadeen ha soomeen wax kaletay ay ku shahwo gudan qur-aankiiyo sunnadu waxa weeyaan way caddeeyaan meesha ay bannaanta in lagu shahwo guto haddii meeshii sharciga ahayd qofku waayana xal kalay siiya waxa weeyaan waxaa bannaan qofku inuu ku shaawo guto nin hadduu yahay waa zawjadiisa iyo addoontiisa hadday gabar tahayna waa zawjkeeda bes addoonkeeda uma bannaana iyada biijmaaci lmuslimiin uma bannaana inay ku shaawo gudato dariiqo kale oo in lagu shaawo guto ay bannaantahay ma jirto qofkii waaya waxa weeyaan soom soomu aada waa sooma waa sooma sidaas ayaa sharcigu baray dadka muslimiinta marka walyastacfif ha dhowrsadeen aladiina dadka laa yajiduun aan helayn nikaaxan wax lagu guursado waa inay dhowrsadaan oo ay soomaan oo ay sidaas yeelaan sidaas waa inay yeelaan xataa yuqniyahum ullahu intii ilaahay ka deeqayo min fadli fadligiis xaggiis ilaahay intuu ka deeqayo oo ka siinayo waxay ku guursadeen waa inay sabraan oo aysan shahwadooda raacin oo meesha inu naftoodu rabtaba aysan iskaga shahwo gudan waladiina dadka yabtaguuna doonaya alkitaaba alkitaaba waxaa loola jeedaa almukaatabata kitaabada dadka doonaya mukaataba waxaa la yidhaahdaa sayidka addoonka iskale aa wuxuu leeyahay waxaan kugu kitaabeeyey intaasoo qarasha inaad bixido waxaadna ku bixinee qaybtaas waqti hebel ayaad isiinee qaybtaasna waqti hebel ugu yaraan labu ka dhiga u yidhi imaam shaafici haddii amagoo uga badina wuxuu leeyahay qaybtaasna waqti hebel kale saddex goorub uga dhiga khalaas hadday sidaas ku heshiiyaan shilinka ugu dambeeya markuu keeno qofkaanu xaru noqona hadduu awoodi waayo oo yidha anugu waa awoodi waayena khalaas maalkiisiina waa loo celinaa isna addoonkiisii ku laabana marka mukaatabada waa saas addoonkii aad iska laheed aad waxaa leedahay waxaan kugu kitaabeeyey intaasoo maal maalaad sheegay qadar qiimahaasaan kugu kitaabeeyey macnaheeda waxa weya qiimahaas markaad ii keento xoraad weliba waa inaadan hal mara ii keen dhihin waxaad leedahay marna intaas ii keen marna intaas ii keen laba mar aad ugu yaraan uga dhigi ama waa uga badine marka ilaah wuxuu yidhi waladiina dadka yabtaguuna doonaya alkitaaba in la kitaabeeyo mimaa kuwii xaalay ka mid yihiin malakan ay milkiday aymaanuku midigyaalkiinna fa kaatibuhum kitaabeey waa inaad kitaabaydaan haddii addoonkaagan kuu yimaad ku yidha kitaabee oo uu kaa dalbado waa inaad kitaabaydo waa goorma in calimtum haddaad ku ogaataan fiihim dhexdooda khayran waa haddaad khayrku og tihiin maxaa loola jeedaa haddaad khayrku og tihiin maxaa loola jeedaa alcilmigu waa isku qilqilaafeen khayrkaas maxaa loola jeedaa gobol waxay idhahdeen diinaa loola jeedaa waa in diin fiican lagu og yahay qaar waxay idhahdeen ammaano waa in lagu og yahay qaar waxay idhahdeen maal waa in lagu og yahay oo maal uu haysto uu iskaga baxsho qaar waxay idhahdeen shaqo waa in lagu og yahay inuu soo shaqay karo wuxuu yidhi imaam albaqawi imaam shaafici wuxuu yidhi wa adharu macaani alkhayri fi lcabdi macaanida khayrka kan ugu muuqaalka badan ugu bidhaanta dheer aliktisaabu maa alamaana aliktisaabu maca alamaana waa in qofkan lagu ogyahay inuu soo shaqay karo aaminna uyuu keenayo wuxuu soo shaqeeyo mar hadduu aamin yahay lana og yahay inuu suuqa shaqo ka helayo khalaas hadduu kaa dalbado waa inaad kitaabda khayrka ayaddu sheegada waa taas waa shaqo iyo ammaano in lagu ogyahay hadduusan mashaqaysan yahay ma xoraynaydi macnaha ma kitaabaynaydi maxaa adna kaagii kuu keeni maa mideeda kale bulshadii waxaa ku badanaa dad oo shaqalaawayaal ila qofkaan mashaqaysta weeye adiga mas-uul ka noqo hayn ummadda ka hay ha kusii dayna marka kayrka waa ammaano iyo shaqo in calimtum fiihim khayran haddaad kayr ka ogaataan kitaabeeya ma waajiba amarkaasu fakaatibuuhum mase waajib maahan ahlcilmigu waa isku khilaafeen laakiin sida ibnu jariir dabari uu doortay waajib weeye cumar ibnu khadaabna anas ibnu maaliguba ku garaaci tagayba siriin ayaa inta u yimid kitaabee markaasuu xoogaa ka joogsaday cumar uu sheegay cumar jeedal u qaatay anas ibnu maalik kitaabeen aayad qur-aan weye see kuma joogi karta marka ibnu jariirna daahirkaasuu doortay inay waajib tahay ahlcilmi badanoo ku tegay inaysan waajibayna waa jiraan laakiin daahirka qur-aanka in la raaco weye sidaasa xoog badan in calimtum fiihim khayran wa aatuuhum siiya addoommada min maalilaahi ilaahay maalkiisa xaggiisa ka siiya alladii maalkii aataakum alla idin siiyey maalka alla idin siiyeyna wax ka siiya maxaa loola jeedaa saddex qowlaa ku jirta saddexda waa sawaab qowlka ugu caddaanta badan aayadda macnaheedu waxay tahay markaad kitaabaydo maalan aad tidhaahdo waxaad ii keenaydaa boqol kun adiga waxaa lagaa rabaa boqolka kun qayb inaad ka bixido adiga ad iskale oo sayidka qayb ood tidhaahdo labaatan kun aan kaa riday maalan ama shan iyo labaatan kun anaa kaa riday marka qaybtaas marka horena waa ka ridi kartaa markaad heshiidaan kadib waa ka ridi kartaa marka siduu kuugu keenayo qaybta ugu dambeydana waa ka dhigi kartaa cabdulahi ibni cumarna wuxuu jeclaa qaybta ugu dambeeya sababtoo ah haddii waxa weeyaan aad qaybtaas qayb siido maalan ood qaybtaan hood tiraahdo oo uu hadhow lacagta iska bixi waayo qaybta inuu kuu soo celiyay noqone sadaqadaa shala bixda inaad ku laabata ka dhalana marka waa wuxuu jeclaa addoonka markuu la heshiiyo ii keenu le su uga qaada uga qaada qaybta ugu dambeyda uu raba inuu bixiyo oo isagu niyeystay uu leey intaas waa kuu cafiye waa kuwa cafi marka idinka kitaabeeye qaybsiiya waa qayb qowlka labaad wuxuu yahay haddee sekadaba waxa weeyaan sekadaba sideed boqoloo la siiyo waxaa ka mid a addoon la kitaabeeyey ilaahaaba aayad qur-aan ugu caddeeyey oo qof kastoo seke bixinaaya waajibay ku tahay qaybtiisan inuu siiyo marka war siiya maalka alla idin siiyey qaybtii alla u qoondeeyo oo alla siiyo ha la siiyo ka siiya wa fi riqaabi waa in la siiyo wa fi riqaabi ku jiraan inama sadaqatu lfuqara walmasakin ayadda isku jirta suuratu tawba marka sekada dadka bixinaa addoonka la kitaabeeye waa inay qaybtiisa siiyaan si uu ugu xoroobo taasna waa macnaha labaad macnaha saddexaad muslimiintoo dhanaa laamraa war u kaalmeeyo addoon lasoo kitaabeeye haddaad aragto u kaalmeeyo si uu u xoroobo oo maal siiya muslimiintoo dhanaa laamraa saddexda macnaba waa xaq ilah wuxuu ihi waatuuhum siiya addoommada min maalilahi ilahay maalkiisa xaggiisa ka siiya alladii maalkii aataakum alla inuu idin siiyey walaa tukrihuu ha qasbinina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ah cala lbiqaa'i zinaha ku qasbinina in aradna gabdhihii hadday doonaan taxasunan is-ilaalin litabtaguu inaad dalabtaan darteed ha ugu qasbinina carada alxayaati nolosha dheefteeda nolosha adduunya ee dhow aayadan sabab nusuul saxiixa leedaha saxiixulmuslimka ku sugan iyo qeyrkiisba waxay tahay jaahiliyadii hore gaaladii hore waxay yiqiineen gabdhaha addoommadaah ay leeyihiin waxay leeyihiin soo sinaysa ee qarash keena laba dhinac u raba inuu uga faa'iido gabadhan markay soo sinaysa jirkeeda gada lacagtaas waa u ka gurana waa la heshiina maalinta intaas keenu leeyo qarash koo taas dhaqaal ahaan u qaadana ta labaadna carruur hadday uur yeelato carruur dhasho carruurka laftiisu addoon u noqona waa gadana carruurka laftiisu waa addoon marka haddii nin sheegto yidhi anaa ka dhalana asagu ka gadaa boqol halaadu ka siisanaa dii kalena suuqu geysana marka dhaqaalahaasay ka gura jireen markii islaamku soo degay oo zinadii xarimay munaafiqee cabdulaahi bnu ubay bnu salolay aayaddan kusoo degtay laba gabdhooda addoommaahu lahaa oo midna musayka la ydhaha midna umayma musayka umayma markaasuu yidhi ordaha soo sinaysta markaasay ka soo dacwoodeen rasuulka u soo dacwoodeen oo yidhahdeen zinada alla waa xarimay yidhahdeen markaasuu ku qasbay waa xarimay marka alla yidhahdeen illaa asagu iimaan male fiiri nabigu la tukana inkaas laa ilaha illah u leeyi maxamed rasuulullah nabigu la tukana xataa jihaadka waa u raaci jira marmar dhexna waa ka soo laaban jiray mararka gabal mara gabal meel marka lama soo rog ma jiro marka ninkaas nabi maxamed la tukana fiiri azinadii ku qasba gabdhihii hore war ilaahay zinada waa xarima markaasay gabdhihii soo dacwoodeen aayad qur-aana soo degtay marka aayadaa soo degtay ilaah uu leeyahay walaa tukrihu ha ku dirqinin oo ha ku qasbinina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ah cala albiqaa'i zino marka laa ilaha illa qofka afka inuu ka yidhaha ama masaajidka kuu sujuudo way way dhici kartaa laakiin isagoon iimaan qalbiga uga jirin haddaan marka iimaan ku jirin axkaamta ma qaadan karo awaamirta ilaahay ma qaadan karo waxa alla ka reebayana kama hari karo waxa qofka ka reeba xumaanta waa maxay iimaanka qalbiga wey marka adiga isfiiri hadde kee tahay marka ma muuminkii dhabtaayaa tahay oo iimaankiisa xumaanta ka reebaya mase waxaa tahay kii un afka un ka lahaa ee waxa weeyaan iska shabkasana wixii naftiisu rabtaba ila wuxuu yidhi walaa tukrihu ha ku dirqininoo ha ku qasbinina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ah cala albiqaa'i zinada in aradna hadday doonaan taxasunan is-ilaalin oo zinada ay iska ilaaliyaan marka in aradna shardigan maxaa loola jeedaa a'imo badan waxay mareen xaafid ibnu kasiir uu ka mid yahay waxa weyaan kharaja makhraj alghaalib waxa weeyaan shardigan waxay yidhaahdeen sida una haalibkaaha sidaasa oo gabadhu inay zinada ka dhowrsato ayaa haalibka ah laakiin hadday iyadu ay doonaydo inay ka dhowrsato iyo haddaysan doonayn marna ma bannaan inaad ku qasabta oo laga fahmi maayo mafhuumka la dhihi maa markay doonaaya markay rabaan inay dhowrsadaan ha ku qasbinina maadaama la yidhi haddaysan iyadu dhowrsi rabin waa lagu qasbi karaa laga fahmaa dhihi maydi oo mafhuum ma leh maxaa yeele shardigaasoo kale waxaa la yhahdaa kharaja makraj alhaalib sida haalibkaa waxaa gabadhii muslimadda inay zinadii ka dhowrsato marka war gabadhiiyo ayadiiba rabta inay dhowrsato aduu ku qismi sidaasaa loo yiri laakiin haddaysan ayadu rabin inay dhowrsato laftigeeda kuma bannaan inaad ku qasabtaa laakiin imaam alqurtubi macno kalu ka soo saara wuxuu yidhi macnahaasna dad badanoo ka qarsoomayu waxay tahay hadday ayadiiba rabto inay dhowrsanaato ha qasbi waxa weeyuu yidhi ayadu haddaysan dhowrsi rabinoo zinada rabto lamaba qasbi karaba saa loo qasba ayadiibaa rabtee maba la suuray karuu yidhi markaas qasbidii lamaba suuray karo ee qasbidda waxaa la suuray karaa ayadiioo rabta inay dhowrsato inaad adugu ku qasbaydo markaasaa la suuray kara laakiin ayadii hadday rabto haddee lamaba suuray karo qasab marka shardiga lama dhahayo yidhi kharaja makhraj alghaalib ee suuradda dhamaanba muuqayn haddii kale haddaysan ayadu rabin dhowrsi waa noocaas litabtaguu inaad dalabtaan darteeda ugu qasbanina carad alxayaati nolosha waxa weya dhalaalkeeda ama dheefteeda nolosha adduunya ee dhow macnaha waa dhaqaalahaas ay ka qaadanayaan waman yukrihunna qofkii ku dirqiya qofkii ku qasba gabdhaha zinada fa in allaaha alle min bacdi ikraahihinna qasbidda la qasbay ka gadaal afuurun waa midda midhaaf badan oo u dhaafaya raxiimun oo naxariis badan aayaddu sariix waxay ku tahay gabadha zinada lagu qasbo waxa weya dembina maleh xadna maleh mana la xadayo dembina maleh dembigu wuxuu saaraya kii ku qasbay walaqad anzalnaa waan soo dejinu ilaa yidhi ilaykum xaggiinna aayaatin aayado aayadahaasoo mubayinaatin cadcad meeqa axkaam cadcadana loo sheegay ilah wuxuu lehay aayado cadcad ayaan idiin soo dejinnay qofku ma dhihi karo sharcigu ma cadda laakiin waa dhici karta inuu yidhahdo anugu uma socdo inaan raaco sharcigu waa cad yahay aayada cadcad ayaan soo dejinnay wa maalan tusaalaan soo dejinu ilah yidhi tusaalahaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahday qalow tage min qablikum idinka hortin tageen imisa ilaahay qur-aanka noogu sheeg ummadihii hore ee ilaahay u hogaansami waayey awaamirtiisa iyo nawaahidiisa oo cadaabku ku dhacay adduun imisa ilaahay noo sheegay tusaale ilah wuxuu leeya waxa laydin amray waa cad yihiin waxa laydin ka reebay waa cad yihiin tusaalana waa laydin siiyey oo dadkii hore ee idinka horreeyey ee ilaah sharci u soo dejiyo wax amray waxna ka reebay dadkii sharciga ilaali waayey ilaahay sidii u duleeyey waa laydin tus waa laydin tus oo waxbaa laydinkaga sheegay wa mawcidatan waanana waa soo dejin mawcidatan waano waxa weya aayado cuquubad u sheegaya qofka xumaanta sameeyey waanada wey aayadaha qofka xumaanta ka reebaya wa mawcidatan waano waanadaasoo lilmuttaqiina usugnaatay ka sifee ama ku tacalluji lilmuttaqiina dadka alla kacabsaa la waanina dadka alla kacabsanaa ayaa aayaadkan ku waansamaa dadka kale talaa meel u taalla toodiyay ku soconayaan intay ilaahay ka hortegayaan oo cuquubada ilaahay kala kulmayaan laakiin waanadan yaa ka faa'iidaysana iyo aayadahan cadcad muttaqiinta dadka cadaabka alle inay iska ilaaliyaan doonaya dadkaasaa ka faa'iidaysana wallahu subxaanaه wa tacaala aclam salى اllah وslam وbaaraka calى nabiyina mxamed